بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بش maanta waa toddobiyo labaatan ramadaan waa awaakhir waa dhammaadkii bishii khayrka badnayd inkastoo ay ahayd inaynu dhammaystirno qudus dadka muslimiinta ah ee la leynayo oo inaynu taariikhda qudus fahamno ay aada iyo aada daruuri u ahayd laakiin haddana si kooban waxaynu uga hadli doonnaa sakaatulfidri maadaama ay nooga hadhay laba saddex cisho wakhtigii sakadaasi la bixinayay sakadu sideedaba waa rukni ka mida arkaanta islaamka ah waana nidaamka dhaqaalaha ah ee islaamku uu ugu soo qadimay nolosha qofka bini aadamka ah oo ficlan waana lagu caanamaalay markii la raacay oo islaamku intii uu dunida xukumayey maanta magacii baa jira dhulkii baa jira laakiin hoggaan ma jiro toosan oo muslimiintii ku hoggaaminaya nidaamkii shareecada ee caqliga ee xikmadda ku dhisnaa walidaalika waxaa weeye allahuma salli calaa sayidina muxamedin markii la fuliyey taariikhda islaamka sidaynu ku haydhno sideeda shareecadda loo raacay nidaamkii sakada waxaa maanta gaaladu ay sheeganaysa injaazaad maanta maraykanka waa ogtihiin waa afar boqoloo milyan buu maraykanku ku dhow yahay waa dhowr iyo conton state qaarad dhan bay ku jiraan wa ficlan de waa waa qaaradaha dunida ugu qanisan bay yidhaahdaan haddana maanta maraykanka inta ku bakhtiyaysaa tiro ma laha laa cadada walaa xasa innaga marka laynoo eego dadkeennan meesha cidladaa fadhiya afarteenna milyan gobol dhan oo maraykanka ka miday intaasi in ka badani ku bakhtiyaysa ya maraykanka waxa weeye saacaddii afar qof baa lagu dilaa biduuni ayi sabab ya nimanka aad arkaysa amniga iyo baawarka iyo magacyada iyo technolojiga waxaa ay ka sheekaynayaan iyadoo kaadhis la isticmaalayo ayaa waxaasoo dhibay ay ka jirta waxaasoo dhanina waxa weeye nidaamka ay qaateen ee dhaqaale ayaa ah nidaam ra'samaaliya macnaheedu waxa weeye waa nidaam ku salaysan kooxi inay dunida xukunto kooxi inay noolaato kooxi inay dadka ka sarrayso kooxi inay wax walba ahaato kooxi waxa loo yaqaano ma garatay ma ysanba yani waxa weeye alra'samaaliya nidaamka kabitalismka loo yaqaano laakiin nidaamka sakada ee islaamku oo intii shareecaddii la hogaaminaya qaar baa dadka qaarkood waxay isku qaldaan dadka maanta jooga iyo shareecadda islaamka adeer maanta lama hayo hoggaan toosan oo dadka ku hoggaamiya shareecaddii islaamka caalamulislaami meel la hayaa ma jiro ya subxaana allah marka meel aynu uga qiyaas qaadan karayno oynu maanta odhan karno tajribada noocaasa ayaa shareecaddii waxa weeye khalad kaga jiraa ee ha laga saxo inaynu dib ugu noqonno casrigii dahabiga ahaa ee wanaagsanaa ee islaamku uu hoggaamiyey oo ah muddadii khilaafadu ay jirtay ee soddonka sannadood ahayd bay tahay marka aynu shareecadda soo qadimayno inaynu dadka u sheegno waana nidaamkii sakada ee dhaqaale ee islaamku uu keenay maxay gaadheen muslimiintu wakhtigaasi nidaamkii sakada islaamku isagoo aan cidna dulmiin qofku waa xor qofku diintiisii xor u yahay laa ikraaha fi ddiin islaamku xataa lama hayo taariikhda islaamka kuma sugna laa fi lqadiimi walaa fi lxadiis meel ay ku taallana lama hayo meel islaamku uu dad bini aadama ku qasbay oo uu yidhi waa inaad xoog ku qaadataan islaamka laa ikraaha fi ddiin baa layidhi qofka waxaa loo qadimaa wanaagga islaamka rasuulku marka uu magaalo qabsado ya kuwan maanta islaamkii tashwiihiyey le ilaahay baanu ka wakiilkay subxaana allah laba irhaab baynu dhex galnay irhaabu dowlatin wa irhaabu tadarufin laba argagixisaynu ku dhex jirnaa qaar waa kuwaa dunida maanta hogaaminayay muslimiintii iyo hantidoodii iyo dhulkoodii iyo waxoodii dadkii oo dhan boobaya dee waa kuwaa maanta qasa laynaya milyane siddeed boqol oo kun oo muslimiina ayay laynayaan oo wax allaali wax loo ogol yahay aanay jirin milyan iyo siddeed boqol oo kun oo ku bini aadmiya oo xabad antibioticii aanay u soo geli karin gebigoodiiba afartii dhinaca laga xidhay shidaal looma oggola qasa shan boqol oo migawaat bay u baahan tahay technolojiga gudahooda ay ku haystaan waa dad wax la soo baxa iminka maxadaadkii oo dhan baa laga burburiyey xataa laydh ma jiro subxaan allah iftiinkii baa laga joojiyey intensif keerkii oo dhan ilan intaasoo qof iminka dhaacu wuxuu marayaa allahuma salli calaa sayidina moxamed shan kun oo qof oo bini aadmiya ayaa xaalad aada u adag ku jira oo daari'a ku jira dadka noocaasi ee intensif keerkii ku jiray dab ma hayaan ee kale badh oxygen in lagu xidho ay u baahan yihiin subxaana allah dunidii oo dhan nimankii lacagta haystay nimankii hantida haystay nimankii xuquuqul insaanka iyo wixii laga sheekeyn amaama mar'a min annaas ilbiriqsi walba waxa dhacaya waa loo taagan yahay subxaana allah kaasi waxa weeye waa nidaamka hada huwa alirhaab adduwali waxa weye waa argagixisada caalamiga ah ee dunida haysta weeye kuwaas irhaab kalaa jira oo ah wadaadkaasi mutadarifka ah ee isaguna dadka laynaya le ilaahay baan ka imid subxaana allah ya ninka alle aniga aniga anaa ilaahay ka wakiila oo anigaa waxyigiiya carafna annas wa akhadnaah walaakin fahmuka laysa binasin ya nin dee aimada muslimiinta ee cilmiga badanle ka mid ah ayaa nin xeeqsan bay meel isku qabsadeen oo nimankaa dee dadka laayo ee shanta xadiis la cararaya boqol iyo konton kun oo xadiis ninka dhakada ka hayay buu wax ka sheegaya subxaana allah boqol iyo konton kun oo xadiis alxaafid abu cabdullaahi haddii la yidhaahdo ibnu xajar ya alimaam ashawkani baa nin u yimid oo markaasu ku yidhi subxaana allah waxaanu doonaynaa inaad bukhaariga wax wax ka sharaxdo abacda ibnu xajar alcasqalaan waxaad doonaysaa maanta inaan bukhaariga wax ka idhaahdo ibnu xajar kadib laa gafara allahu lii ilaahay iima dembi dhaafo haddaan maanta is idhaahdo isku dherari ibnu xajar alcasqalaani alxaafid abu cabdilaahi a'immada muslimiinta muxadisiinta alxaafid abu cabdilaahi intaasoo abu cabdilaahi bay leeyihin laakiin haddii la idlaaqo ibnu xajar baa horta halkaa la yska dhigay dee ninka ninkaasi wax ka sheegaya subxaana allah isagoo risaalad sita ee afar warqadooda ama nin qoray ku ta'auray dee dhibaatadeeda ayay leedahay maxaan uga socdaa irhaabka kala jira waxa weeye ninkaa odhanaya anigu sidii aan xadiiska u fahmay oo keliya ayaa diintiiya subxaana allah wahada huwa alirhaab athaani awaxyun am ra'yun yaa amiira almu'miniin cumar binu khadaab oo caalimo oo dee aada og tahay ayaa masaajidkii jimciye ka adlo wuxuu yidhi meherka intaa lama dhaafin karo markaa gabadh muslimadaa xagga dambe fadhido man gaal laki ya amiira almu'miniin meherka intaa lama dhaafin karo xageed ka keentay bay ku tidhi inaad tidhaahdo meherku shan boqoloo dirham ma dhaafi karo bal deliilkaad u hayso noo sheeg yaa amiira almu'miniin cumar bnu khadaab dee muu ahayn subxaana allah kaana caaliman wa kaana faqiihan wa kaana daa liinin lilmuslimiin wuxuu ahaa dadkii ilaahay caqliga iyo cilmiga siiyey wuxuu arkay inuu qaldan yahay wuxuu yidhi garanay inaannu khaldannay laakiin maxaad arrin inoo haysaa dee aayad baad qur'aanka ka ilowday baa ay tiri wa aataytum ixdaahunna qitraara ilaahay markuu ka warramayey gabadha muslimadda ah meherkeeda wuxuu idhi wa aataytum ixdaahunna qindaara haddii mid iyaga ka mida aa ula timaadaan qindaara alqindaaru huwa almaalu alkatiir aladii laa xadda lahu culimmadu waxaan qindaarku waa maalka faraha badan leh ee aan xadka lahayn ninku hadduu ilaa boqol milyan haysto wuxuu odhan karaa gabadheeda konton milyan baa ku meheriyay cid allaaliye cid ka joojin karta weli kasta hadduu yimaado kitaab kasta haddii lasoo qaado xataa weliguma yarayn karay gabadhu waxay awoodi karaysaa inay tidhaahdo waan kaa saamaxay ninkaas meherkaygii oo dhan laakiin cid kale oo aan inantaa ahayn oo yarayn karaysaa ma jirto hadduu qofku awood u leeyahy laakiin sunnuhu waxa weeyaan baa la yidhi aqalluhunna mu'natan gabadhibo gabadha ay ka kharash yar tahay ayay ka khayr badan tahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaheedu meherka in la fudaydiyo ayaa layna faray laakiin lama xadaynin asaabat imra'a wa akhta'a cumar cumar binu khadaab wuxuu yidhi gabadh baa haleeshay cumar binu khadaabna waa qaldamay waar waxaan idin leeyahay buu yidhi inantaasaa saxsaneh meherka yareeya laakiin lama xadayn karo inantaasaa saxsan buu yidhi subxaana allah anigay wax walba igu dhammaadaan iyo anigaa ma garatay wax walba ah muslimiinta oo dhan bacda abuubakrin waa ninkii ugu fadliga badnaaye amiirka mu'miniin koob iyo toban meelood ayuu rasuulka yidhi ka daa a'immatu siyar waxay leeyiin koob iyo tobankaa meelood koob iyo tobankii meeloodba qur'aanku isagu raacay shan a'immadu way isku waafaqsan yihiin lixna way ku kala tegeen shan sideeduu qur'aankuu raacay oo uu rasuulka intuu ka joojiyey ayaa rasuulka markii uu ka joojiyey kadib isaga qur'aankii ayide dee wuxuu ahaa subxaana allah saxaabiga caynkaas haddana muu odhan karayn waxaanu ka socdaa maanta meel aynu tusaale uga soo qaadan karno inuu odhan karno dadkan foobiyada shareecada ka qaba waxa weeye meeshaasi ayaa shareecaddii ay ka qaldan tahay ma jirto nidaamka dhaqaalehee islaamkuna muxuu gaadhay in la waayo waa nidaamkaas sakadaynu ka hadlayno qof muslima oo dadka wax weydiista waaba la mamnuucay islaamka gudihiisa wakhtigii cumar binu khadaab lama arki karo qof dadka wax weydiisanaya tobankii gobole muslimiintu ay lahaayeen oo intan maanta carabtu ay degan tahay saddex dhowr iyo labaatanka dowladood fariiska qaybo markaa ka mida dee afrika qaybo ka mida yurub qaybo ka mida waxaasoo dhan isugee dhulka intaa leeg waxaa la waayay qof muslima oo dawarsanaya maalin buu cumar arkay nin dawarsanaya gurigai cabdiraxmaan binu cawf yaa aslam idhab ilaa hada arajul waqul lahu ajib amiira almu'miniin ninkaa u tag waxaad tidhaa amiira almu'miniinkaa ku yeedhay ninkii baa loo yeedhay cumar binu khadaab wuxuu ku yidhi so inagii miyaanad ogeyn baytulmaalka muslimiinta waa bangiga muslimiinta ayaa articles baa ku hor yaalla qofka muslimka ah waxaa looga baahanyay wuxuu xaq u leeyahay war miyaanad akhriin waxaynu ku heshinay buuli sidoo maxaa ku yaallo qof waloo muslima oon shaqaysan karayn waxaa waajib ku ah baytulmaalka muslimiinta inuu kafaalo qaado ayaa ku qoran wuxuu yidhi yaa amiir almuslimiin dee anigu yaa amiir almu'miniin anigu ma ihi nin muslim oo maxaa tahay nin yahuudiyaan ah subxaana allah dee marka haddayd soo muslimiinta heshiiskulama jirtid haa dee adiguna ka mid baa tahay buu yidhi cumar bnu khatab markaa baytulmaalku wuxuu geeyey baa la yidhaahdaa gurigii martida waxa weeye wuxuu uhi ninkaasi wuxuu cunayo iyo wuxuu xidhanayo iyo meeshuu seexanaya adiga ka mas-uul magaciisa imika sejir halkii qoraalku uu ku qornaa ayuu qabtay cumar binu khadaab wa min gayri almuslimiina min ahli dimmati kadalik dadka aan muslimiinta ahayn ee muslimiinta ku dhex noolla waa sidaas oo kale buu yidhi haddawaa nidaamkii dhaqaale islaamku islaamku markaa nidaamka dhaqaale two point five bercentkaasi wax yar ma aha qofka muslimkii bixinayo ee uu halkiisa ku shubayo ee sidiisa transparencyga ay ka sheekeeyeen maanta subxaana allah waxaa gaaladu ay ku wareertay maanta rasuulka hantidii muslimiintu ay lahaayeen yaa ogaa islaamta indhaha la'baa ogaa waxay leeyihiin muslimiintu siday ku ogaayeen marka la yidhaahdo safarkii kuufaa yimid rasuulka oo masaajidka sidaa u fadhiya ayaa la yidhaahdaa maalkii baa la keenay hantidii sakadaa la keenay intaasoo boqoloo awr bay ahayd hebel hebel baa waday masaajidkaa la soo hor joojinaya muslimiintii oo sidaa u wada fadhida oo masaajidkii rasuulka jooga ayaa dadkii way wada ogyihiin maanta safar baa inoo yimid kuufuu ka yimid dhowr boqol buu ahaa rasuulkaa loo keenay intaasoo jawaan baa saarnayd intaasoo timiraa saarnayd tiradiiba waa la wada hayaa la yaqaano ilay shaxda sida loo qaybsadana waa la ogaa nidaamkooda dhaqaalaha eh rasuulku meel gaaroo uu wax ku shubto iyo cid gaaroo isaga gaar wax u xisaabisa iyo cid gaaro oo ma garatay wax u qarsoon yihiin muu lahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam wixiise wuxuu ahaa shaygaa caddaanka ah ee masaajidka bartankiisa yaalla rasuulku calayhi isalaatu wasalaam almuhim sakaatu lfidri waa la waajibiyey waxaa mar lala waajibiyey sakada nidaamka islaamku saddex iyo toban rukni oo asaluu leeyahy shantaasi arkaanulislaamka la yidhaahdo iyo lixdaa arkaanuliimaanka iyo laba arkaanuulixsaana saddex iyo tobankaa rukni idan waa asaaska islaamka weeye markaa rukni ka mida weeye sakadu sakaatulfidrigu qof walow muslima waajib bay ku tahay ama ha yaraado ama ha weynaado ama dumar ha noqdo ama allahuma salli calaa sayidina muxamedin rag ha noqdo ibni cumar xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen u baneeya baaraka allahu fiikum iyo rafdayah farada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam sakaata alfidri min ramadaana saacan min tibrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxori waaldakari waalunhaa waالsaqiiri waalkabiir min almuslimiin xadiiska bukhaari iyo muslim ay wadiyeen sakaatulfidrigu waa saacan min timr saacu waxa weeye waa laba kun iyo boqol iyo siddeed iyo lixdan garaam weeye saacu intaa in leeg markii garaam loo rogay laba kun boqol siddeed iyo lixdan garaam ayaa qofka lagu leeyahay qofka muslimka ah hadduu weyn yahay iyo hadduu yar yahay hadduu habeenkaa dhashay waa lagu leeyahay oo waa laga bixinaya sanadkii labaad ayaa sakaatulfidriga la waajibiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waa duhratan lisaa'imi ولتكون عونا للفقراء والمعوزين inay u noqoto qofkii bashar baynu nahay intii aynu soo soomaynay ama hadal la quyaa qofkii ka dhacay ama gaf kale ayaa ka dhacay mid gacmeed ha noqdo mid afa ha noqdo duhratan lisaa'ib waxay sii dahiraysaa qofka khaladaadkii yaraa ee ka dhacay buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wassalaam sidoo kale waxa ay waxtar u tahay lilfuqaraa'i waalmasaakiin dadka jilicsan ee muslimiinta ah ya subxaana allah gebigeennaba nin nimankan dee ilaahay oo xogaaga baysteynnadaa siiyey nimanka khaliijka subxaana allah baa nin baa booqday taawarka uu ku leeyahay caasimadahoodan mid ka mida kaasuu wuu uga sheekeynayaasu yuri burjigaasi isgaadhsiinta saaran laba boqol iyo konton milyan baa igaga baxay buu yidhi marka ninkiiba u warramaya waa isgaadhsiin uu keligii isticmaalaya laba boqol iyo konton milyan baa igaga baxay buu laha subxaanallah waxaan uga jeedaa dee yacni tadarufkii subxaana allah iyo waxay gaadhay in qofku bani aadamku wax kastood xidhato dee adar intaynu ka xidhan karno qofku wax kastood ku seexato intuu qofku bani aadamku ku seexdo waa la yaqaana yani intaa doonto ma garas subxaana allah qofka bini aadamkii wax kastoo aada fuusho bini aadamku allahuma salli calaa sayidina muxamedin waxa uu fuulo waa la yaqaana dee baabuurku ama ha weynaado ama ha yaraado subxaana allah inta uu qofka bini aadamka fuuli karo dee waa in qofka qaado un marka laba boqol iyo konton milyan iskaarsiin uu keligii isticmaalayo waa nimanka runtii ugu lacagta badan le khaliijka ninkaasi madiinat ulmalaahi fi faransa magaalo aada loogu raaxaysto faransiiska ku taalla waa ninkii b b c da ka soo deysay waxay dhahdeen iminka waxaa la xidhayaa madiinatulmalaahi fi faransa oo waxaa loo xidhayaa kambanigii magaaladaasi aada dadka loogu soo dhoweeyo ku ururiya ayaa kacay bay yidhaahdeen dabeetee isla markiiba telefoonkiisii buu qabsaday labada boqol iyo kontonka milyan ah yaa idin yidhi madiinatulmalaahi fi faransa ha la xidho dee adar meesha way kacaysaa bay yidhaahdeen haddii aan la xidhin kambanigii meesha ayay qaybta tuuriska haystay baa yidhi meesha iskama kaayo bixinayso adan imankaan soddon milyan soo dirayaae horta haynaga xidhina buu yidhi subxaana allah ya masaakiinteenna somalilan ku nool haddii ten milyankaa laynoo dhiibo dee in badan baynu caddayn lahay inaynu axsayn lahay subxaana allah marka waxa weeye lilfuqaraa'i waalmucawasiyiin waxaa loogu tala galay maalintaasi dadka jilicsan iyo ducafada ah baleeg subxaana allah ilaa waxaa la yidhi qofku haddii habeenkaa iyo maalintaasi uu qofku nool yahay haddii masalan wax yaroo dhaafsiisan uu qofku helayo wax yaroo dhaafsiisan ha bixiye baa la yidhi wax yaroo dhaafsiisan ha bixiye baa la yidhi habeenkaa iyo maalintaas saac hadduu kaaga soo hadho waxaa la leeyahy qofku ha u bixiyo culimmadu waxa ay leeyihiin dadka ay ku waajibtay waxaa ka mida dee xaaskaagii baa ka mida inaad ka bixiso waxaa ka mida carruurtaadii waxaa ka mida dadkii kula shaqaynayey ee shaqaalahaaga ahaa ee aan awoodda u lahayn ay iskaga bixiyaan waa inaad ka bixiso ayay culimmadu yidhaahdeen qadarka waajibkaa waa sidaa aynu sheegnay waa laba kun boqol iyo siddeed iyo lixdan bay culimmadu yidhaahdeen culimmadu waxa ay isweydiiyeen miyaa lagu bixin karaa lacag abuu xaniifa afarta imaam saddex waxa ay qabaan inaan lagu bixin karin lacag laakiin abuu xaniifa isagu wuxuu idhi laa maanic haddii dadku ay iska baahan yihiin lacag waa lagu bixin karaa labadii kun iyo boqolkii iyo siddeed iyo lixdankii garaam oo inta ay noqonayso waxa weeye ayaad lacagteeda ku bixin karta laakiin saddexda imaami kale ma ay ogola oo waxay yidhaahdeen waa in lagu bixiyo quutulqaalibka iminka bariiska hadday noogu badan quudka mawaddankaa laga isticmaalo ka ugu badan ayaa lagu bixinaya marka lama diiday wax lama ogola ka ugu hooseeya inaad ku bixiso ka ugu sarreeya inaad ku bixisana maaha laakiin quutulqaalibka iminka dee bariiskaasa ugu badan oo xaafad walba laga cuna marka shaygaa ugu badan ama daqiiqda dee ugu badan in la isticmaalo ayay qofku uu ku bixinaya goorma ayaa ma garatay ay ku waajibaysaa dadka baa la yidhi sida runtii sunnaha ugu wanaagsani waxa weeye qofku waa inuu bixiyo habeenka ciidda marka ay cadceedu dhacdo waa inuu bixiyo ilaa inta aan salaada laga gaarin wakhtiga ugu fadliga badan liwaaka wakhtiga sakaatulfidriga waxa weeye mar allaaliya marka ay cadceedu dhacdo habeenka ciidda markaasaa la bilaabaya haddii lagaa tukado waa sadaqa weeyo asalaamu calaykum waa kaas marka waa inaanay kaa gaadhin wakhtigii salaada weeye walidaalika waxaa weeye culimmadu waxay yidhaahdeen ma la sii bixin karaa inta ka horraysa haya waa la sii bixin karaa way iska bannaan tahay ayay culimmadu yidhaahdeen ramadaan kowdeedaad bixin kartaa labadeedaad bixin kartaa saddexdeedaad bixin kartaa ilaa dhammaadka bisha yacni qofku waa uu haysta nidaamkii sakadee islaamku waxa uu keenay ee sidiisa loo maamulayay sida aynu sheegnay in dadka dhaqaalahooda uu isku fillaado nin muslima midna waa sadaqo midna waa sako ereyga kelimatu sadaqa sakadana waa loo isticmaalay sakadu waxa weeye waa nisaabkaasi iyada sakaatulfidriga habeenkaa iyo maalintaasi inta dhaafsiisan waa lagugu leeyay nidaamkii sakadu in nin u yimaado cumar bin cabdilcasiis wuxuu dhi yaa cumar kaalayo igala soo wareer sakadii dee cid allaaliya cidaanu siinaan weyni buu yidhi subxaan allah nidaamkii dhaqaale islaamku wuxuu gaadhay in cid sakadii qaadata la waayo إنما الصدقات للفقراء والمساكين